Daraasaad lagu sameeyay jaamacadda Leipzig ee ku taala dalka Jarmalka ayaa lagu sheegay in nacaybka dadka Muslimiinta ee bariga Jarmalka uu kor u kacay iyada oo dadkaasi ra'yi ururin laga sameeyay boqolkiiba afartan iyo lix dhibic lix ay soo jeediyeen in la mamnuuco in muslimiintu ay soo degaan dalkaasi Jarmalka. Warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada London waxaa ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
guud ahaan marka la eego dalka jarmalka dhinaca bariga oo hore u ahaan jiray qaybtii shuuciyadda marka la eego soo galeedsiga iyo aqbalka dadka muslimiinta ahi way adkayd deegaanada bariga jarmalku waxa ay ka mid yihiin meelaha ay dibadbaxyada ku saraysan cunsuriyadda ee ugu badani ay dalkaasi ka dhacaan daraasadan oo ay samaysay jaamacadda lipsig oo ka mid ah jaamacadaha ugu faca weyn dalka jarmalka ayaa dadka ra'yiga laga ururiyey boqolkiiba laba iyo afartan dhibic toddoba waxa ay sheegeen inay dareemaan inay dalkooda hooyo ku yihiin ajanabi sabab la xidhiidha tirada dadka muslimiinta ah ee degaya jarmalka oo sii badanaysa awgeed deegaanada bariga jarmalka waxaa sideedaba ku yar dadka ajanabiga ah iyo muslimiinta daraasadan oo soo baxday sanadkan labada kun iyo labayo labaatanka ayaa waxa kale oo lagu sheegay in cunsuriyadda dadka muhaajiriinta ah ee bariga jarmalku ay kor u kacday boqolkiiba saddex iyo soddon dhibic hal dadka xogta laga ururiyey ayaa sheegay inay jarmalka dadka ajanabiga ahi si xaddaaf ah ugu soo badanayaan waxa kale oo ay dadkaasi sheegeen in dadkaas loo diro dalalkoodii haddii shaqo yaraani ay ka dhacdo jarmalka ridwaan maxamed ibraahim oo loo yaqaano heer caalami oo degan magaalada hamburg ayaan weydiiyey sababta deegaanada bariga jarmalku ugu dulqaadka yar yihiin marka ay timaado ajanabiga jarmalka intiisa kale dadka arrintan ka faalloodaa waxay sheegayaan in saddex shay sabab u yihiin ta koobaad oo ah in gobollada ay ka jirto shaqa la-aan baahsan islamarkaana kuwooda shaqeeya aanay qaadan mushaahar ku filan ama u dhigma ka dadka dalka intiisa kale ku noole ay qaataan arrinta labaad waxaa la sheegaa in bulshada gobolada ku noole aanay xidhiir dhaqan iyo mid dhaqaale toona la lahayn dunida inteeda kale maadaama oo ay yihiin dad muruqmaala islamarkaana aan hanti badan lahayn arrinta saddexaad waxaa la sheegaa in dadka gobolada u dhashay aanay helin fursad waxbarasho oo lamid ah ta dadka dalka intiisa kale ku nool islamarkaana kuwooda waxbartaa waxay usoo haajiraan gobolada waqooyiga iyo galbeedka arrintani waxay kor usii kacaysay muddooyinkii ugu dambeeyey marka laga soo bilaabo labadii kun iyo shan iyo tobankii oo ay wadanka soo galeen muslimiin aada u fara badan oo kasoo qaxay dalka suuriya iyagoo siyaasiyiinta cunsuriyiinta ama xagjirkii ka faaideysanaya arintaa waxay farta ugu fiiqeen bulshada inay yihiin dadkani dad dhaqankoodii iyo dhaqaalahoogiiba kusoo duulay sidoo kale waxay sii xoojisay xaaladii covid nneteen-ka oo iyaduna saameyn badan ku yeelatay dhaqaalahoogii ama noloshoodii caadiga ahayd haddana waxaa kusii siyaaday dagaalka wadanka ukraine oo isaguna dunida iyo dalka jarmalkaba ku abuuray saameyn dhaqaale islamarkaana dadkii muruqmaalka ahaa ee gobolada u dhashay ay nolosha ku qaadiyooday hinda abakor waxa ay degan tahay bariga jarmalka waxa ay iiga warantay dad ay arkaysay iyada oo loo geysanayo cunsuriyad dadka bariga jarmalka ku nooli cunsuriyada way la kulmaan si dadban iyo si cadbana way ula kulmaan meelahay kala kulmaana waa sida shaqooyinka iskuullada caruurta iyo maaragtay dee gaadiidka dadku ay isticmaalaan iskuullada caruurta tusaalehaan waxaa lagu yeerayaaba haddaan doono magacoodaba looguma yeerayo ka madow oo kale loogu wacayaa waan arka way dhacday anigu waan usoo taagnaaba in inan yar maga ka madoowow loogu yeeday oo dabeetana ay waalidkii iyo dee macalimiintiis qabsadeen shaqooyinkao kale anigu waxaan usoo taagnaa inaan igu yiri waxaweyaan waxaa lagu yiri saacadaada lagaa goosanaya haddaad tukatid waxaweyan gaadiidka la isticmaalo kale waxaweyan anigu waxaan arkay iyadoo maaragtay uu ninkii tareenka waday uu dadkii dee maarata janabka meesha saarnaa ku leeyahay dega marka la weydiiyey sababtay way u degaana wuxuu yihi waxaweyaan maska ma sitaan oo masquunaya amaha qasab maahin in la qaato markii la yidhi dadka kaleba masitaane jarmalka ayee sababtaybay markaa iyagu qasab maxaa qasab kaga dhigay inay qaataan wuxuu yihi iyagu waa marti martiduna wayna qaadataa sharciga meesha ka jira bulshada jarmalka tiro ahaan waxay dhan tahay afar iyo siddeetan milyan oo qof waxaana ku nool muslimiinta ugu badan galbeedka yurub marka laga yimaado faransiiska sida lagu sheegay warbixino rasmi ah waddanka jarmalka sanadihii ugu dambeeyey waxaa sii kordhayey nacaybka dadka ajaanabiga ah iyada oo gaasta dabka ay kusii shubaan kooxaha midigta fog oo inta badan tusaale u soo qaata nidaamka muhaajiriinta ee dalka jarmalku inuu aada u dabacsan yahay marka loo eego dalal ku yaala yurub sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatankii waxaa dalkaasi laga diiwaan geliyey lix boqol iyo laba iyo lixdan kiis oo islaam nacayb ah masaajido ka badan lix iyo afartan ayaa la weeraray bilihii u dhexeeyey disembar ilaa janawari ilaa toddobiyo toban qofna dhaawacyo kala duwan ayaa loo geystay sababo la xiriira diinta ay aaminsan yihiin cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london